iskuulka hoose dhexe ee doble oo kumida iskuulada kayaala magaalada doble ee gobolka jubbada hoose iyo weliba ku jare dhinaca walbarashada ahaana sayto walku qabasho ambahanga baahiyaha walbarashada iskuulka say ku jaranga iyo weliba kubidayana ardayda walka dhikadayan iskuuladaasay inyoon haysana aqab waxbarasho dhamaystiranga aana kumida ardayda dhikadaas iskuulka hoose dhexe ee doble iyo ku hadaleen baahiyaha ka jaro iskuulka saya magacaygu waa mawliid cabdi maxamed waxaan dhigtaa iskuulka dhowley baramir iskuul gaan ahaan fasalka shanaad waxbarashadeeda aad ayaan ugu faraxsana waxaana maraya heer kala taaganya inaan dadaali lahaa sababtoo ah macalimiinteeda in badan ay igu soo dadaaleen aniga waxaan tiigsanayaa inaan noqdo arday waxbartay oo jaamici ah oo dalkiisa iyo dadkiisana anfaco iskuulka in waxaa ka jira biyo la-aan xagga biyaha in waxna looga qabto ardayda qaar meelo dhaadheer ay ka imaadaan in laisku day in loo sameyn karo basas magacayga waa ilhaan jimcaali cabdi waxaana ardayda dhigatay iskuulka dhobley primary school gaar ahaan fasalka toddobaad waxaan ku faraxsanahay maanta inaan barto iskuul waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka teliyay inaan barto waxbarasho waxbarashadaada heer fiican ayaa ka maraya waxaan rajaynayaa inaan noqdo gabar waxbarate oo nafteeda iyo bulshadeedaba anfaca iskuulka baahiyo fara badana ka jira waxaa ka mid ah buwaagta waaweyn oo aan la helayn iyo biyaha oo iyagana mar dhow naga go-ay iyo gabdhaha xataa baahiyo gaar ay qabaan sida meelo gaar ay ku tukadaan ay u baahan yihiin ma haystaan waxaa codsanaynaa marka nalaga caawo maamulaha iskuulka hoose dhexe ee doble iyo codsadii in lagu caabi walyaabo iskuulkaas uusa ambaahanyi oo ardada walka barada lahaayana aniga waxaa la dhahaa maxamed bara xasan waxaan ahay maamulaha iskuulka dowley primary school iskuulka haddaan ka waro xaaladiisa iskuulka wuxuu leeyahay qeyb oo laaberi loogu talagale oo ilmaha akhris inay wax ku akhristaano wuu dhisan laakiin qalabkii ma yaallo qalabkii buwaagta ma yaalaano midda kale ma laho ma laho koronto ma laho meesha ayada ah saa la socotiin dhobleyna waa meel kulul waaye suular la-aan waaye qolka asaga ah laakiin wuu dhisan yahay laakiin ma dayactirno xaggii qalabkii iyo howlihii wixi ma laho in nala saceeyo waan aadaan u rabi lahayn insha allahu tacaala midda kaloo jirto waxaa waaye saa la socoteen iskuulka waa danyar ilmaha in laga caabi aan jeclaan lahayn xagga agabka waxbarashada dhammaantiisa nooc ahaado hadduu noqto buwaagtii qalmaantii wixii kulliba waxaan codsan lahayn macnaha in il gooni loo fiiriyo insha allahu tacala carruurtaas soomaaliyeed